sidaas kadib markii qayad cabasho looga timi degmada iyo gobolka cayn gaar ahaan degmada buuqoomle darad soo cadeeyey in dadka ay ka gurteen guryihii ayaa hay-aduhu ay fadhi galeen waxaana lasoo gaarsiiyey deerdaas saabsan alaabtaas wixiyada ah ee qoyso tirada guud ee dadka kusoo barakacay gobolka cayn waxaanu ku haynaa laba kun iyo laba boqol iyo labaatan iyo laba qoys weeye marka laisku daro degmada buuhoodle iyo horufadhi iyo degmada werwe guud ahaan gobolka waa ilaa laba kun ilaa boqol iyo konton qoys ba hadda wax loo soo qaaday laakiin lama gaarsiin karo waana markii saddexaad oon u keenno alaabta ruuciyadaha markii saddexaad sida qorshaha noogu jirto inkastoo ay yihiin dadka dadka ay dibuska dadka soo daba dhacaya oo ummadda markii dagaalada fukeeya ay ka dhacaan koonfurta ay dadka soo barakacayaan deeqatan waxaa soo fiisay hay-adda unicef oo runtii aan ugu mahadnaqayno weliba qaybta degan boosaaso labada qoys waqooyinka gurtay waa gurteen oo si gaara bay ugurteen marka maamulka gobolka ayaa ukala qaybay dadka waxay kala degan yihiin beelbe waxay kala degan yihiin xaafad xaafad kaam koowaad kaam labaad kaam saddexaad kaamka marka marka labadaas qoys beelaaneen marka maxaad idin qorshaysan ka hadna ahaan ama unicef ama w f b inaad dadka uguwataan mar kale waxaa sanadkaa noo qorshaysan horta marka ugu horeysa hadda raashin baa ku xiga inuu u yimaado dadka dhammaantood aan raashin kala marka maantada kala uli jirayay boosaas siixaa ay warka noogu soo sheegeen unbaa loo soo qaaday inkastoo ay jiraan dad lamid ah oo iyaga ka dhibaato badan ama la dhibaataa oo reer buuhoodla wax olihii dhaafeen oo meesha kusoo barakacay sanaan waxba haysan baryaamiin indhoolayaal fara badan baan shalay ku aragnay xafiisyada xataa qaarkood ku leeyihiin oo iyaga laftooda u baahan in gargaar sida kan oo kale loo fidiyo loo fidiyo xataa waxaa dhacda in isqarqarka ka yimaado iyagoo dadka u arkay wadhanka martida waha waxa la siinaya annaga maxaa loo siin waayo goorma markaa idiin qorshaysan inaad raashinka dadkaas ugaarsitaan waxaan jecelnahay si wax kala dilahay balaisha raashin ay yimaadaan maha markii horeysay hadma ama unicef ama gobolka cayn wax keento dhibaatayn sareeg baad usoo martaan inaad gobolka soo gaadhaan maadama gobolka ka fuya gobolada kala puntland guud ahaan gobolku runtii aad baan ugu mahad celinaynaa dadka degan si amni aan u nimaadnaa si wanaagsan bay noo soo dhaweeyaan waana dad si wanaagsan wax u qaybsada marka wax loo keeno wax duuqa iyo wax mashaakila iyo ilaa hadda weli kalama anaansanin waana ku mahadinaynaa mas-uuliyiinta gobolka iyo dadka dadka degan waxaan u aragnaa dad raba in wax loo qabto inay yihiin dadka degan gobolka ku fiiriyaan gobolka kaxayn waayo